Wafdu Sekudareera xafiiska ra-iisul wasaaraha oo uu soo horkahaya Cabdiraxmaan Xuseen Jimcaale oo amaarayaha sanduuqa dibudhiska dalka iyo wasiiro ku tirsan ee galmudugga iyo diiringa degmada xarardheera iyo onomeliseyin hurgalenga goobo walbarashada caafimaadka iyo xarumo kale iyo booqdenga anoo ku mid ee bulshada degmada xarardheera iyo weliba iyo ku wareejeena dowladda dhulsiilan ka dhisan lahaya xarumo caafimaad iyo walbarasho dhulkan waxaan ugu talagalnay inaan uga faa'iidaysano mashruucan xafiiska ra-iisul wasaare u wado oo ay ka socdaan ragga ergada dhul boqol boqol ah oo danta guud oo degmada xardheere ah caafimaadka wuxuu ahaa meelaha halbuulaha noo ahoo aan uga faa'iidaysanaynay oo hadda baahida ugu badan nuga haydo ku wareejino dhul boqol lagu dhuftay boqol ah oo isbitaal degmada looga dhisayo oo muwaadin degan deegaanka ah oo ganacsado ah la yihahdo maxamed xuseen cusuble maxamed abgaalow uu sadaqaystay oo uu ku tabarucay ayaan rabnaa inaan ku wareejino galabta reer hardheere waa isku tageen dhulkii nin baa uga ducaynay ninkaa uga ducaynay maxamed xuseen cusuble ayaa la yidhaah waxaan dhiibnay dhulkii laga dhisahay isbitaalkaa oo ahaa
wafduu sekudareera xafiiska ra-iisul wasaaraha soo gaamiyayay cabdiraxmaan xasan jimcaale iyo mas-uuliyiinta sare ee ku tirsanka dowladda ayaan ballan qaadeen in la dhiso doono xarumo oo lanka adeego oo shacabka deegaankaasaya annagana waxaan guddoonnay dhulkaas haddaan nahay sanduuqa nabadda iyo xasilinta dalka ee ka socda xafiiska ra-isul wasaaraha dhulkan sida uu maarayuhu sheegay waa guddoonnay waxaan caddaynayaa meesha uu ku yaallaa inay tahay meesha ugu minan istaa laga dhisi lahaa ka wasaarar howla guud iyo dib u dhis ahaan waxaan rajaynaynaa dhulkaasi si uu dan guud u noqdo hadda waa la isku raacay odayaasha iyo kulli waa isku raaceen laakiin degmada waxaa laga rabaa inay soo saarto warqaddii oo dhulkan looga saaraayey ee barayfatka looga saarayo danta guud looga dhigaayey